kulankan oo ay soo qaban qaabisay xarunta dimuqraadiyadda ah iyo maamul wanaagga ah ee c d g ayaa maanta lagu qabtay magaalada burco kulankaasi oo ujeedkiisu ahaa sidii haweenka iyo dhallinyarada loogu abuuri lahaa hab iyo hanaan wacyigooda kor loogu qaado sidii ay ugu qayb gali lahaayeen siyaasadda iyo joogtaynteeda kulankan oo ay iska kaashanayeen c d g iyo sidoo kale hay-adda oxford ayaa ugu horeyn waxaa halkaasi hadal ka jeediyey maxamed ismaaciil cilmi oo ka socday c d g ujeeddada tirainkeennan uu quseeyaana waxa weeyaan in dhallinyaradu iyagu ay noqdaan qaar ku tartama ama ka qayb qaata arrimahan siyaasadda maadaama iyagu boqol kiiba todobaatan ay yihiin dadka inta ugu badan dee bulshadii matelaya oo dhallinyaro ah haddana ka maran goobihii dadkii lagu matelayay ee siyaasadda saynu ogsoonnay labadii kun iyo kowdii dalkan jamhuuriyadda somalilan wuxuu u guuray nidaam dimuqraadiya oo asxaab badan muddada labadii kun iyo kowdii wixii ka dambeeyey doorka dhallinyaradu aad iyo aad buu ugu yaraa siyaasadda dalka laamiheeda kala duwan ka muuqashadeeda taasna waxay keentay in caqabado fara badan ay soo wajahaan dhallinyaradii oo xadidaya inaanay siyaasadda ka qayb gelin marka waxaynu doonaynaa inaynu eegno doonayna inaynu samayno platform dhallinyaradu iyagu ay fikirkooda ku dhiiban karaan ka doodi karaan kaga hadli karaan arrimaha siyaasadda ay kaga hadli karaanoo iyagu ay lagu dhiirin karo si ay siyaasadda uga soo qayb qaadaan maadaama iyagu boqol kiiba todobaatan in ka badan bulshadii ay yihiin oo bulshadii ay dhallinyaratahy dadka ugu badan ee adeeg loo adeegaya ee dee xukuumaduhu adeegayana iyaga ay tahy marka ujeedada ugu weyne tobabarkeenu kaasi ku saabsan yahay center of democrat and governments oo ah c d g gebigeedu waxay ka shaqaysaa waa xarunta dimuqraadiyada iyo maamul wanaagga doorashooyinka sidoo kale waxaa halkaasi hadalla ka jeediyey dhallinyaradii ka qayb gashay kulankaasi qodobka iyagana haysta caqabadaha haysta dadka la haybsooco waxaa kow ka ah takoorka takoorkiibaa kow ka ah oo isaguna labadaa dhinacba waxbarashada iyo bulshada dhexdeediiba gelaya iyo hooseynta aqoontooda hooseysa iyagana qofkii si uu cid matali karo wax barta markaa way taagan tahayoo wasiiradan leeyahay xukuumadda cusubbaaba ku dhawaaqaysaa oo leeyahay waa saamiyo waa tin reera laga dhigay liftirkeeda iminkaa way taagan tahay horta wax laga hadlaaba waa tin leeyahay iminka reer walba afar baa la siiyey saddex baa la siiyo taa liftirkeeda ninkiis lahaa aqoontaada ku doonee tag reerkiina ku noqo lagu odhanaya xukuumaddaa soo celinaysaba caqabadaha marka laga timaado wax kamid laga horta wax kamid a in horta saamiga lagu daro maxay tolay in xukuumadda ku darto in saamiga laftirkeeda dhalinyarada ay kamid noqdaan siyaasadda intu soo qadashay xidhaayo meelo kale yaman lahaa marka hore waxaa ku habboon ka haween ahaan inta aanan anagu haween haddaanu nahay aanan bar horta doonanin xubin amba aanan doonan howl muhiima aanan dowladda amba siyaasadda aanan ka qayb noqon in bulshadii marka hore loo sameeyo awareness wacyigelin la dareensiiyo lana fahansiiyo maamuuska iyo maxaa la dhahday mamsamka ay gaadhsiisay diinta islaamka haweenka iyo inay noqon karaan haweenku xubno muhiima oo maxaa la dhahday mateli karaya bulshada